kulan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaarahada oo kale aad uga barateen raadiyaha dalsan qodobo kala duwan ayaynu idinkugu soo gudbinaa ee ku aadan ciyaaraha laga ciyaarayo qaaradda yurub iyo gurubyada ciyaari doona maanta sidoo kale suuqa kala iibsiga ciyaartooyda halka uu kala marayo sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaa ka mid ah ciyaaryahanka alex sanjes oo si lama filaan ah markaasi ugu laabanayo koox uu horey ugu soo ciyaaray haddaba waa kooxdee barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah xulalka u gudbay wareega lix iyo tobanka ee euro afar iyo labaatan oo xiisihiisa gaara leh oo aanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doono iyo sidoo kale ciyaaryahanka la yidhaahdo edson alvarez oo ka jawaabay xiisaha manchester united haddaba muxuu yahay xiisaha uu ciyaaryahankaasi ka hadlay oo aynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doono sidoo kale qodobada xiisaha leh barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xidigaha ugu fiicnaa wareega labaad ee guruubyada euro oo lasoo saaray oo ay ka soo muuqdeen ciyaaryahanno si lama filaan ah looga filaynin in ay ka soo mid noqdaan barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinaynaa qodobadaasi iyo qodobada kale ee nagu soo kordha inta barnaamijka aynu ku guda jirno dhinaca farsamada barnaamijku waa axmed jaaja anigoo laka ayaa idinla socodsiinaya cali aadan ayaa barnaamijka soo saaray waana mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha ee raadiyaha dalsan
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umri ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega iidahab reseller adigoo xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka uga horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugaysoo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku شراب qaado الحب يعرف بالمذاق
Waan ku salaamay.
kaa qaadaysee tahay Fiicana degdegsanida.
haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays Malaha dharkaaga saabuunkuuma mayrtid.
ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b Ilaa waa iska socotaay islama socotid.
oo maxaad ku tidhi Jeebkaaga u darnida.
kuma fahmin Waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda.
ma saabuunta birmada ee b ba Ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran Bath and Laundry. Micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis.
ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaan dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matris superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
qaryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis ajumba leeba rooti ama canjeero ajumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluug aan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited
maqasheen markaan waxaan amba qaadi doonaa faahfaahinta qodobadii ee qaba hore lagu soo gudbiyey barnaamijka Een, ciyaaraha ee, dabcan waxaan een, diiradda saari doonaa euro laba kun afar labaatan waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ka dhacay sidoo kale wararka suuqa liibsiga barnaamijka qaybo ka yihiin haddii aan markaan eegno een, xiddiga een, alexis sanchez la yidhaahdo ayaa si lama filaan ah een, dabcan een, waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto kooxa hore ugu soo ciyaaray alexis sanchez ayaa laga yaabaa inuu si cajiiba ugu soo laabto mid ka mida kooxihii uu xagaaga ee dabcan uu ka tirsanaa curyaankan ayaa ku riyaaqay xirfadda cajiibka ah isagoo u soo ciyaaray kooxo badan oo waaweyn sida barcelona arsenal inter milan iyo sidoo kale manchester united dhowrkii sano ee lasoo dhaafay isagoo noqday mid ka mid a ciyaartooyda ugu fiican kubadda cagta hadda waa soddon iyo shan sano jir een, uma sii een, ciyaarayo xirfadiisa ciyaaray laakiin waxa uu soddon iyo saddex sano kulan ama soddon iyo saddex kulan u saftay inter milan serie eeda xildaraadkii hore isagoo afar gool dhaliyey een, xilli uu ka qayb ahaa een, kooxda een, ninka la yidhaahdo insaagi Ee, mustaqbalkiisa wixii ka dambeeyey xagaagan ayaana weli een, kala caddayn iyadoo qandaraaskiisa italy uu dhici doono xagaagan labada dhinac waxay ku heshiiyeen inuusan cusboonaysiin een, heshiiska alexis sanchez taasi oo la micin ah inuu si xor ugu biiri karo kooxda uu doono sida laga soo xigtay ee, juliano del marcelo dhanka kale ciyaaryahanka reer jili ayaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto kooxdii ee, markaas ama kooxdiisii hore ee udinese iyadoo markaasi waryahankan u soo ciyaaray kooxda inta u dhexaysay labada kun iyo lix ilaa iyo labada kun koob iyo tobanka kor inta uusan u dhaqaaqin kooxda barcelona sanchez ayaa kooxdaasi ku biiray isagoo todoba iyo toban sano jira een, waxa uu markaasi kuga soo biiray ama uu ku laabanayaa kooxdii uu xirfadiisa ciyaareed uu ka soo bilaabay ama uu ka soo galay qaaradda yurub waxa uu doonayaa in markaasi een, wakhtigiisa uu halkaa ku qaato inta kaga dhiman een, dabcan ciyaaraha een, inta uu markaasi ku guda jiro dhanka kale markaan haddii aan eego een, waxaa lasoo saaray ee, shaxda ugu wanaagsaneed wareegga labaad ee euro laba kun afar labaatan heerka gurbida een, kulamadii la ciyaaray een, waxaana lasoo abjaray kulamadii wareegga labaad ee tartanka euro laba kun afar labaatan kulmo xiise leh ayaa lasoo bandhigay kulamadii la ciyaaray ee wareegga labaad ee tartanka kadib markii lasoo abjaray kulamadii wareegga labaad ee tartanka euro laba kun afar labaatan xolal badan ama xulka sbain iyo austria ayaa shaxda ku leh laba xidig kadib markii ay gaareen guulo muhiima dhinaca kale xulka georgia scotland ukraine czech republic portugal iyo belgium ayaa shaxda iyaguna ciyaartooy dabcan ku yeeshay Een, ah, waxaana markaasi goolka ku jira golayaha ku- een, xulka georgia een, mardashili golayaha la yidhaahdo dafcadana waxa ay kala yihiin een, xiddiga la yidhaahdo een, mwene oo siroo ciyaara afrigo holana bebo portugala portugal belgiumka hakale waxaa ku jira honga xiddiga la yidhaahdo oo siroo ciyaara badri oo sbaina mactumani oo isna scotland oo ciyaara weerarkan waxa ay isku haysta eh, suuganinka oo ukraina een, eh, Modric Czech oo Czech Republic iyo sidoo kale Nico Williams oo isna een, Spain u ciyaara xiddigaas ayaa waxa ay markaasi qayb ka noqdeen een, ma ma la tilmaamin yihiin shaxda ugu fiicneed wareegga labaad ee heerka gurbada euro laba kun afar iyo labaatan Een, markaan haddii aan eego een, wararka euro ayaan weli ku guda jirnaaye euro laba kun afar iyo labaatan gruubka e ayaa waxaa markaasi een, eegaynaa kooxaha ka gudbi kara een, una gudbi karaa een, ah, heerka wareegga xiga ee lix iyo tobanka kulamadii ugu horreeyey ee gruubka ama gruubyada labada ee euro laba kun afar iyo labaatan ayaa lasoo gabagabeynaya waxaana la isku diyaarinayaa si buuxda loo ogaado xolka u gudbaya wareegga lix iyo tobanka euro laba kun afar iyo labaatan xololka qaar ayaa u gudbay wareegga lix iyo tobanka ee tartanka halka xolol kalena ay weli raadinayaan inay boos ka yeeshaan wareegga xiga ee markaasi ee, lix iyo tobanka iyagoo kulamada ugu dambeeya heerkooda gurbida een, is adkayn doona ama een, awood gelin doona sidii ay saddex dhibcood u heli lahaayeen Een, dabcan xalay ayaa waxaa ee, la ciyaaray gruubka e oo markaasi een, loo kala ogaanayay xololka u gudbaya een, wareegga xiga ee lix iyo tobanka haddaba waxay xulalku een, u baahan yihiin inay ugu soo gudbaan wareegga xiga tartanka euro laba kun afar labaatan si toos ah ay markaasi uga soo baxaan mid ka mid ah labada xul ee ugu sarreeya gruubka scotland waxa waa inay markaasi garaacdaa hungary isla markaana ay rajeeyaan inay switzerland ay guuldaro kala kulanto germany balse scotland ayaa dhankeeda hungary guul muhiima ay ka heshay si kastaba ha ahaatee isku- xulka scotland ayaa u- markaasi een, u gudbi karay iyaga een, ee, wareega xiga iyaga oo markaasi soo soo soo bixi doona ama kusoo bixi kaalinta saddexaad ee ugu fiican balse xulka germany ayaa mar horeba u gudbi wareega lix iyo tobanka waxa uuna ku dhamaysan doonaa kaalinta koowaad haddii ay ka fogaadaan guuldarada xulka een, switzerland xulka een, switzerland ayaa u gudbi kara wareega xiga iyagoo ku dhamaysanaya kaalinta saddexaad ee ugu fiican laakiin waxa ay xaqiijinayaan kaalinta labaad haddii ay guuldaro ka fogaadaan kulanka jarmalka halka ay guul markaasi ka gaa- ka gaaraan caawinayso inay ku dhammaystaan kaalinta koowaad ee gruubka balse switzerland waxa ay markaasi heshay barbaro ay jarmalka la gashay sidaasna kaalinta labaad ayay ku jirto halka hungary ay si toosa uga soo gudbi karin wareega xiga ee markaasi lix iyo tobanka laakiin waxay fursad u haystaan kaalinta saddexaad ee ugu fiican haddii ay ka badiyaan scotland islamarkaana ay ku badiyaan goola badan dabcan een, hungary waxaa markaasi ay macquul tahay in ay fursad markaasi ku helaan maadaama xalay ay guul ka gaareen xulka scotland een, kulan xiise badnaa oo ka tirsanaa gruubka ee wareega een, heerka gruubyada euro kulankaas xalay waxaa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badneyd kadib markii ciyaaryahan la yidhaahdo ama ciyaaryahan ka tirsan xulka hungary robertos verga uu markaasi garoonka ku dhacay kadib isku dhac ka yimid isaga iyo golhayaha kubad dhinac laga soo qaadayay oo frikiga ahayd xiddiga ayaa isagoo miir la-aana dhulka ku dhacay waxaana ay markaasi een, arrinta ay ahayd mid aad walaac loogu muujinaya xaaladiisa inta garoonka lagula tacaalayay waxaa een, muddo oo garoonka xiddigan gargaar lagu sameynayay kadib een, loola cararay isbitaal isagoo markaasi gadaalna ay ka sheegeen xiriirka kubadda cagta hungary in ciyaaryahanka ay markaasi juug xoogan ka soo gaartay dhanka wejiga lafana ay ka jabeen qaliilna uu mari doono waxa ay sidoo kale tilmaameen in xaaladiisu ay hadda een, markaasi een, degan tahay dhakhaatiirtuna ay gacanta ku hayaan taa ayaana waxa ay tilmaameen ciyaaryahanku in xaaladiisu ay hadda tahay mid een, degan oo dhakhaatiirtu ay xadid ama kontaroolkoodu kontaroolka ama caafimaadka ciyaaryahanka ay la tacaalayaan waxaana ciyaaryahankaas een, dhammaan ciyaar- ciyaartooyda labada kooxood iyo sidoo kale taageerayaashu xalay ay ahaayeen kuwo aad markaas ugu walaacsanaa xaaladiisa maadaama meerkii ama meer la-aan uu garoonka ku dhacay taas oo markaasi qalqal badan ku furtay ciyaartooyda labada dhinac iyo taageerayaasha ciyaaryahanka ayaana loola cararay isbitaalka si xaaladiisa degdega ah ay dhakhaatiirtu ay ula tacaalaan waxaana la tilmaamay in qaliin uu mari doono inta ka dhiman yurona uusan qayb ka noqon doonin dhibaatada ka soo gaartay wejiga oo ay tilmaameen xiriir kubadda cagta hungary ay markaas ku xaqiijiyeen in lafo wejiga ku yaala xiddigu ay ka jabeen ama burbur ay ka soo gaareen weli waxaad dhegaysanaysaan xulashada ciyaaraha oo dalsan idinkaga imaanay
Look who we are.
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa xulashada ciyaaraha oo dalsan idinkaga imaanaya Een, qeybaha kale ee warbixinada barnaamijkeena ku jira haddii aan markaan eegno Een, isla warka euro ayaan markaasi sii ambaqaadi doonaa ee xulalka u gudbay wareegga lix iyo tobanka ee sida rasmiga ah ee markaasi loo xaqiijiyay haddii aan markaan isla eegno tartanka euro laba kun afar iyo labaatan ayaa maraya meel xiise leh iyadoo xulalka ay qaar ay xaqiijisteen inuu soo bixista wareegga lix iyo tobanka inkastoo weli aan la wada ciyaarin kulamadii een markaasi een heerka guruubyada haddana waxaa jira xulal een markaasi iska xaadiriyey een inay u gudbaan wareegga xiga ee lix iyo tobanka waxaa jira xulal xaqiijistay u gudbista wareegga lix iyo tobanka inkastoo ay kulamo ay dhiman yihiin waxa ayna kala yihiin xulka Spain Jarmalka Ingiriiska sidoo kale Portugal iyo Switzerland waa xalay bareejo ay ku heshii ku heshiiyeen xulka Jarmalka een shantaas xul ayaa sida een ah, rasmi ah ama si rasmi ah u xaqiiqsaday booskooda wareegga lix iyo tobanka waxa ayna markaasi een ah, si dhib la-aan ah ayay ku gaareen wareegga xiga kooxaha kale waxay sugi doonaan kulamada ugu dambeeya ama xulalka kale aan iraaday wareegga lix iyo tobanka een, si ay ugu soo gudbaan kulamadooda ugu dambeeya heerka gurubyada oo isbuucan een, la ciyaari doono dhanka kale markaan haddii aan eego een, xiddiga qadka dhexe ee la yidhaahdo edson alvares ayaa diiday inuu ka hadlo wararka xanta ah ee xiddigan la xiriirinaya inuu ay dooneyso in markaasi ay soo qaadato kooxda manchester united Crystal Palace ayaa suuqa ugu jirta hal ama laba ciyaaryahan oo qad dhaxa xagaan iyadoo Casemiro ay u badan tahay inuu ka tago een kadib xeeradkii 2003 iyo 24 oo uu liitay iyo sidoo kale mustaqbalka Zofen Amrabat oo kooxdu aan markaasi hubin Manchester United ayaa xiiso u muujinaysa saxiixa xiddiga kooxda West Ham United iyo xulka Mexico si ay ugu xoojiso qadkeeda dhexe kahor kulanka mexico ee furitaanka coba america ay la ciyaareen jamaica alvares ayaa shir jaraayid ku yidhi "Een, hadhow waxaa jiri doona waqti lagu arko waxa jira iyo waxa aan jirin waxaan keliya kuu sheegi karaa inaan diiradda saarayo waxa ay tahay inaan sameeyo waan ogahay in coba america uu yahay tartan aad u muhiim ah halkaas uun indhaha ayaan ku hayaa ayuu yidhi maahan wax kale waxa ay soo bixi doonaan waqtigeeda oo ma doonayo in aan ka hadlo waxaana markaasi een, xiddiga uu tilmaamay in ay markaasi een, uu doo- wixii markaasi haddii uu ku biirayo kooxda manchester united iyo haddii kaleba waqtigeedu uusan ka hordhici doonin dhanka kale markaan haddii aan eego een, waxaan la ciyaari doonaa kulamo xiiso badan caawa een, groupka b iyadoo la filayo kulamadan in ay noqdaan kuwo aad markaasi u xiiso badan xululka croatia iyo talyaaniga albania iyo sidoo kale spain ayaa iska hor imaan doona kulmo xiiso badan groupka b Een, haddaba een, muxuu xul walba u baahan yahay si uu u gudbo reega lix iyo tobanka kusoo gudbin doona groupka b spain ayaa hore usii goosatay booskeeda ama tikidka booska wareega lix iyo tobanka iyadoo groupka b ay kusoo guuleysatay guulihii ay ka gaareen croatia iyo italy laba talyaaniga waxa uu xaqiijin doonaa een, booska labaad haddii ay ka fogaadaan guuldaro kasoo gaarta croatia haddii talyaaniga laga badiyo oo albania ay bad- ay ka badiso spain een, kooxda haysata euro laba kun ee, euro ee difaacanaysa ayaa groupka kaga hari doonta tartanka albania ayaa ku jirta groupka dhimashada ee euro laba kun afar iyo labaatan haddana waxa ay si lama filaana uga soo bixi doontaa waligay xiga haddii ay ka badiyaan spain islamarkaana croatia ay ka badiso talyaaniga croatia ayaa ku dhammaysan doonta kaalinta labaad haddii ay ka badiyaan talyaaniga sbainna ay ka fogaadaan guuldarada albania sidaas ayaa waxa ay fursadda keliya ee xulka croatia ay haysato ay noqon doontaa waana mid aad u hooseysa een, croatia fursaddeeda ee usoo gudbidda wareegga xiga ee lix iyo tobanka croatia haddii ay markaasi hesho guul een, markaasi sidoo kalena spain ay barbaro la gasho albania waxa ay noqon doontaa xulka kaalinta labaad kusoo baxa Een, talyaanigana waxa uu doonayaa si walba een, uu kusoo gudbi karo een, wareegga lix iyo tobanka inuu sameeyo maadaama uu yahay xulka difaacanaya tartankan xiisaha badan ee euro laba kun afar labaatan oo uu markaasi ka qaaday euro laba kun labaatan xulka ingiriiska oo finaalku ay isugu yimaadeen Een, talyaaniga ayaa waxa uu markaasi diiradda saaraya kulankan xiisaha badan sidii uu markaasi een, guul uga heli lahaa croatia dhanka kale markaan haddii aan eego waxaa lasoo afjaray een, kulamadii wareega labaad ee guruubyada ee euro laba kun afar labaatan kulamada waxaa la ciyaaray een, kulamo waaweyn oo isaga hor yimaadeen een, xulalka sida spain iyo talyaaniga oo kale sidoo kale faransa iyo netherland oo wada ciyaaray kulamo xiiso badan xidigo badan ayaa soo bandhigay qaab cireej cajiiba ayagoo xilalkoodu ay ka caawiyey inay guulo gaaraan kadib een, dhammaadka kulamada labaad ee heerka guruubyada een, waxaa markaas lasoo saaray xidigaha ugu fiican tartanka wareega labaad waxaana lasoo saaray siddeed xidig oo lagu tilmaamay inay yihiin sideedii ciyaaryahan ee ugu wanaagsanaa wareega labaad ee tartanka euro laba kun afar labaatan Een, siddeedan ciyaaryahan waxa ay markaasi kala yihiin nico williams oo xulka sbaina ilgay gundogan oo jarmalka kabtankooda sidoo kale christopher bongenter oo isna u ciyaara xulka austri fabian ruis oo sbaina bernardo silva oo portugala jamal musiala oo isna ka tirsan xulka jarmalka Een, waxaa sidoo kale qayb ka ah beri emil hojbjerg oo austri u ciyaara waxaana ka marnayn marco corella oo qabcireed qurux badan kusoo bandhigay ciyaartii talyaaniga iyo spain ay iswajaheen xiddiga kooxda chelsea oo ciyaara weli waxaad degeysanaysaan xulashada ciyaaraha qaybihii dambe aad la soo gaarnay kulamadii la ciyaaray iyo kuwa caawa la ciyaari doono ayaan eegi doonaa markan tahay dhegeystayaal qabiida maas kasoo gaarna markan een, xulashada ciyaaraha haddii aan eegno kulamadii xalay laga ciyaaray euro ee aadka xiisaha badnaa Een, kulankii ugu horeeyay waxa uu dhex maray eh, scotland iyo sidoo kale hungary kulankan oo labada xulba ay markaasi doonayeen in ay guuleystaan si ay fursadooda wareega xiga ay u nooleeyaan ayaa waxa ay fooda isku dareen Een, xalay waxaana ciyaartan een, inta ay socotay labada kooxoodba ay sameeyeen fursado ay markaasi goolal ay ku dhalin kareen Een, ah, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa markaasi ciyaartaas een, uu soo gaaray een, jug aad u weyn xidiga ee, ama xidig ka tirsan xulka een, markaasi la yidhaahdo hungary een, kaasoo markaasi een, garoonka een, laga qaaday een, jug xoogan oo soo gaartay Een, xiddigan oo oo markaasi jugta soo gaartay ay hooseeday in isaga oo aan miir lahayn oo dhulka ka dhaco muddana garoonka dhexdiisa ama gudihiisa lagula tacaalayay ayaa ugu dambeyntii loola cararay isbitaal si xaaladiisa loo dabiibo Een, ugu dambeyn waxay xiriirka hungary ay tilmaameen in ciyaaryahanka xaaladiisa ay degan tahay dhaawac soo gaarana uu yahay wejiga een, lafana ay ka jabeen een, dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan Een, ugu dambeyn ciyaarta dib loo amba qaaday waxaana een, dhammaadka ciyaarta waqtiga dheeraadka ah lagu daray een, oo toban daqiiqadood gaaray ay markaasi een, tobanka daqiiqo oo dhammaad ku eh, ku taagan ay goolka guusha ay dhaliyeen xulka hungary een, taasoo markaasi fursad u siisay in markaasi ay rajadoodu wareega xiga ay sii noolaato maadaama ay gruubka heerka ayaga ay kusoo bixi karin een, kaalinta labaad waxay fursad u heli karaan in loo doorto kooxda kaalinta saddexaad ee ugu wanaagsan lagu soo saari karo Een, sidoo kale jarmalka iyo switzerland oo wada ciyaaray ciyaar aad u xiiso badan jarmalka oo sii xaqiiqsaday inuu usoo gudbay wareega xiga ee lix iyo tobanka ayaa waxa uu jahay switzerland oo dagaal u galaysa sidii ugu gudbi lahayd wareega xiga Een, kulankan oo mid aad u xiiso badan ahaa ayaa sweden ee goolka ku- ee reer switzerland goolka ka hormartay indoya ayaa goolka u dhaliyay labaatan iyo siddeed daqiiqo Een, balse dhammaadka ciyaarta ay jarmalku kubadda barbaraha ay la yimaadeen waxaana u dhaliyey fulkrog xiddig la yidhaahdo oo Borussia Dortmund u ciyaaraya xulka Jarmalka hal gool iyo hal gool ciyaartaas ku dhamaatay Jarmalka iyo Switzerland waxay ku heshiiyeen in ay markaasi labadaba u gudbaan wareega xiga ee 16-ka caawa kulamaha xiiso badan ayaa dhici doona Talyaaniga iyo Croatia gruupka B ayaa markaasi la wada ciyaari doonaa Een, labadan xulba waxay markaasi een, kulankan iyo kan ugu xiisaha badan caawa la ciyaari doono maadaama labada xulba ay doonayaan in wareega xiga u gudbaan Een, labaduba sidii saddexda dhibco ay ku heli do- lahaayeen ayay xoogga saari doonaan talyaaniga waxa ay wadataa saddex dhibic halka croatia ay dhibic marka ay raadiyeen dabcan iyaguna ay fursad u haystaan inay u gudbaan wareega xiga ay markaasi een, dabcan ay kasoo bixi karaan hal dhibicna ay leeyihiin Een, dabcan haddii ay een, dhankooda een, croatia guul gaarto waxa ay fursad u heli doontaa in talyaaniga ka hormarto Een, spain oo oo dabcan iyaduna ciyaareysa albania la ciyaari doonta in ay ka adkaato xulka albania si markaasi fursadooda croatia ay usoo markaasi banaanka ugu imaato wareega lix iyo tobanka sidoo kale talyaaniga iyo hadday guuleysato kalanta labaad ay kusoo bixi doonaan kulamo saaca wala ciyaari doonaa qaybii dambe ee xulashada ciyaarahaas la soo gaarnay halkaasoo kusoo gaweynaya maanta inta barnaamijkan kiisa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaan saaxiibayaal halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa jadwalkan idaacadeed ee inoo soo bilowday saakii lixdii subaxnimo waxaan dib iskugu soo laaban doonaa alla haddii uu ka raali noqdo labaiyo tobanka duhurnimo waxaan jadwalkan idaacadeed kusoo xirinaynaa ayadaha qur-aanka kariimka halkan waa dalsan f m ko iyo sagaashan dhibic shan megaartis
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hodeedi kalinahay khiyaartaana dhegeysata ee caawa waa habeen isniina talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeenu kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir ee lagaga hadlayo ku-biirista dowladda soomaaliya ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika waxaan idila wadaagi doonaa shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka qayb galay khudbad dhinacyo badan taabanayso uu madaxweynaha qaranka halkaasi ka jeediyey qodobada kalena caawa idiin soo gudbin doono barnaamijkeena inaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono wasaaradda difaaca ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku ay fuliyeen howlgalladaas iyo halkaysada gaarka kaga dhaceen ayaanu warbixinaya macluumaad dheeri ah idinkaga heenaa sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa intaynu barnaamijkeenu ku guda jirno diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo si weyn looga dareemayo magaalada caasimadda ee muqdisho macluumaad iyo warbixin arrintaasi la xidhiidha ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujada heerka dherkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan megaartis fm kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaashiina ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kale fmku gaaro meel walba waa joogtaan saaxiibayaal waxaanu idin leenahay ismaqal wacan u wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u guda geli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ahna ee guddoomiyaha guddiga maalmaha xorriyadda xildhibaan cali yuusuf xoosh oo guddoomiyey kulanka guddiga oo ka dhacay xarunta taliska booliiska kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha guddiga ee wasiirada ah hay-adaha amniga iyo sidoo kale gobolka banaadir xubnaha ee kulankan goobjoogga ka ahaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo sidoo kale saraakiisha amniga qeybahooda kala duwan ee nabad sugidda iyo sirdoonka kulankan ayaa imaanaya iyadoo muqdisho si weyn looga diyaar garoobayo maalmaha xorriyadda oo ku beegan lix iyo labaatanka juun oo markaasi hal habeen oo qura ah ay naga xigto dhinaca kale dhegaystayaal haddii aanu fiirino ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee dhowrkii saacee lasoo dhaafay howlgallo waxay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh abuukar maxamed oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladan ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab iyo eh, kuwo kale oo nolosha lagu qabtay iyo kuwii isu soo dhiibay dowladda waa kan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo arrimaasi ka hadlay
howdka ayuu maalmo badan ku jiray baahi badan darte baahi badan inuu gaartay dowladda soomaaliya waxay cafinaysaa dhammaan kooxaha argagixisada ah horjooge ibraahim aadan oo ka tirsanaa lix iyo toban sano ay nagarqabe ka tirsan khawaarijta al-shabaab kaasoo u dhashay sida uu sheegay dalka yaman acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم maanta waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii maalmahan socday oo barakaysanaay ee waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed ogeysiino guulaha ay gaareen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgal bala- barakaysan oo ballaaran ayaa wuxuu ka dhacay ee, inta u dhexayso magaalooyinka masagwaay iyo coosweyne waxaana lagu dilay dhagarqabayaal gaaraya ilaa soddon qof waxaana lagu dhaawacay tobaniyo kale halkaasna waxaa lagu burburiyey saanad ciidan sidaasoo kale waxaa lagu burburiyey halka ay ku dhuumaalaysanayaan kooxda khawaarijta al-shabaab dhinaca kale howlgal ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa waxay ku soo qabteen dhagarqabe ka tirsan khawaarijta al-shabaab kaasoo u dhashay sida uu sheegay dalka yaman asagoo raba inuu doon ka raaco magaalada mareeg ee gobolka galgaduud dhagarqabahaas wuxuu caddeeyey inuu ka tirsanaay kooxda khawaarijta al-shabaab wuxuuna ka fakaday ee, gacantii ciidanka xoogga dalka soomaaliya dagaalkii maalin hore ee lala galay khawaarijta al-shabaab raggii ka baxsaday uu ku jiray howdka ayuu maalmo badan ku jiray baahi badan darte baahi badan inuu gaartay eh, darteed ayuu wuxuu go'aansaday inuu kooxda uu ka tirsanaa isaga baxo ee, muxuu ahay wuxuuna u dhashay dhagarqabahaas dalka yaman waxay ciidanka xoogga dalka soomaaliya saaka ay soo qabteen nagarqabahaas waxaana la horgeyi doonaa haddii alla idmo ee, maxkamadda sidaasoo kale howlgal barakaysan ay fuliyeen guutada toddobiyo tobanaad ee kumaandoosta gorgor xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay ku dileen nin lagu magacaabo zakariya cabdulqaadir shabeelo oo naaneystiisa ahayd cadnaan waxaana lagu dilay deegaan la yidhaha shaam garre ee hoostaga degmada odhegle horjoogahan ama dhagarqabahan wuxuu ka tirsanaay kooxda khawaarijta al-shabaab wuxuuna u qaabilsanaay markii hore miinooyinka wuxuu ahay madaxa miinada degmada owdheegle wuxuu dhibaatay jira shacabka soomaaliyeed haddana wuxuu ku magacaawnaay madaxa sakawaadka khawaarijta u qaabilsan deegaanka bariire dhagarqabahaas oo mar walba caadaystay daadinta dhiigga islaamka ah iyo inuu dhibaateey ummadda soomaaliyeed oo mar walba baad ka qaado iyo mar uu miinooyin u dhigo ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada toddobiyo tobanaad ee kumaandoosta gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa khaarijiyey dhinaca kale toddobaadan waxaa soo batay xubnaha ka soo haraya fikirka khawaarijta al-shabaab oo isku soo dhiibaya ciidamada qaranka soomaaliya si ay uga badbaadaan gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka saaka waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixnaad isku soo dhiibay horjooga lagu magacaabo isxaaq sheekh caali cabdulaahi oo afar iyo toban sano ka tirsanaay kooxda khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale horjooge ibraahim aadan oo ka tirsanaa lix iyo toban sano ayaa isku soo dhiibay laamaha ammaanka degmada waajid ee gobolka bakool farxadka iyo kala cararka khawaarijta al-shabaab ayaa badanaya maalmahan bacdamaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka ay badiyeen howlgallada barakaysan waxaan farriin guud u diraynaa dhallinyarada laman habaabiye khawaarijta al-shabaab waxaan leenahay intay idinsoo gaareen gacanta ciidanka qaranka waxaad ka faa'iidaysataan cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaad isku soo dhiibtaan ciidamadiinna waxaad dib ula midowdaan shacabkiinna soomaaliyeed waxaan leenahay intay idinsoo gaareen gacanta ciidamada qaranka iyo shacabka xaqudirarka ah oo difaacanayo naftooda iyo maalkooda iyo diintooda intay idinsoo gaarin ka hor iska soo dhiiba gacanta cadowga waxaan isku soo dhiibtaan gacan aamin ah oo nabadgelyo ka shaqayso oo idiin dhaaratay oo idin ilaalinayso dowladda soomaaliya waxay cafinaysaa dhammaan kooxaha argagixisada ah oo dhibaateeya ummadda soomaaliyeed markay go'aansadeen kadib inay isu soo dhiibaan gacanta ciidanka qaranka waxaan leenahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi attaa'imu min adembi kaman laa demba lahu qofkii toobadkeena wuxuu lamid yahay qof aan dembaabin walaalow ama walaalay isu soo dhiib ciidamada qaranka isu soo dhiib waxaad ka faa'iidaysataa cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda dembi kastoo aad gasho ummadda soomaaliyed ka gashay shacabka soomaaliyeed dowladdooda ku cafinayaan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu dareynaa saaxiibayaal ismaqal wacan oo wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa aad weli naga dhegeysanaysaan mujadda hilka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fanku gaaro qeybaha hore ee barnaamijkeena ayaanu weli ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qaramada midoobey waxay ka jeedisay warbixin xasaasi ah iyo ee go-aankeeda la xidhiidha xafiiska unsom ee soomaaliya wakiilka joogtada ah ee soomaaliya u fadhiyo ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey danjire abuukar cusmaan oo maanta khudbad ka jediyey kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa daboolka ka qaaday horumarka laga gaadhay dowladnimada iyo arrimaha amniga ee soomaaliya danjire abuukar baa leh ayaa hoosta ka xariiqay in ay bilowdeen dadaalada dowladda ee soomaaliya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe u dhexeeyo kaa oo la xidhiidha sidii loo soo gebagabeyn lahaa howlaha xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano unsom danjiro waxa uu sheegay in golaha ammaanka ee koox farsamo ay isku oo isku dhaf ah oo ka kooban xubno ka kala socda soomaaliya iyo qaramada midoobe ay bilaabeen wadatashi ku saabsan sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka iyada oo ujeeddadu ay tahay in la hagaajiyo dowladnimada iyo hadnaanka taageeridda soomaaliya nidaamkan ayuu sheegay in la filayo in la xoojiyo qaabdhismeedka iyo dadaallada horumarineed ee soomaaliya danjiraha ayaa hadalkiisa waxuu intaasi ku daray in soomaaliya ay markaasi ugu heelan tahay dib u habeen lagu hirgelinayo nidaam doorasho oo ku dhisan hal qof iyo hal cod tallaabadana waxa uu sheegay inay muujinayso in laga guurayo habkii ku dhisnaa awood qaybsiga qabaa'ilka waxaana ay daliil u tahay sida ay uga go-an tahay dowladda soomaaliya in la helo maamul loo dhan yahay oo matali kara shacabka soomaaliyeed doorashada soo aadan ee dalka ka dhiciso ayaa la qorsheynayaa in la xoojiyo doorka shacabka si baa layidhi dalku ay kaga qabsanto doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay doortaan hogaankooda danjiraha waxa uu tilmaamay in howlgallada ka dhanaa kooxda shabaab ay fulinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyaga oo taageero ka helaya saaxiibada caalamiga ah howlgalladaasi waxaa ka dhashay buu yidhi in lala wareego deegaano oo ay horey uga arrimin jireen dagaalamayaasha shabaab guulahaasi waxa uu sheegay inay soo hooyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaalin muhiima ka qaadanayo nabadda iyo sidii ay soomaaliya u heli laheyd xasilooni waxaana uu sheegay in albaabaday u furayaan dadaallo dheeri ah oo isugu jiro dib u dhis iyo horumar ciidanka qalabka sida ee soomaaliya danjir abuukar beelle waxa ugu baaqay beesha caalamku inay soo xoojiyaan taageeradooda soomaaliya iyagoo bixinayo agabyo iyo kaalmo farsamo oo loo baahan yahay si buu yidhi loo dhaqangeliyo isbeddel la qorsheeyey iyo tallaabooyinka la xidhiidha arrimaha amniga isla markaasi falgalka dowladda ee qaramada midoobey waxa uu sheegay inay astaan u tahay tallaabo muhiim ah oo hore loo qaado iyo in dalku uu gaaro isku filnaansho xafiiska onsom waxa uu inta doorashooyin iyo guulo laga gaadhay kooxda shabaab waana arrin kale oo ka markhaati kacaysa horumarka iyo adkeysiga soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si wanaagsan ugu riyaaqsan warbixinta danjiraha waxaana ay markaasi tani ay u muuqataa in door firfircoon ay ka qaadanayso soomaaliya sidii loo soo gebagabeyn lahaa xafiiska ee qaramada midoobey ee soomaaliya ee unsom loo soo gaabiyo howlaha uu ka hayo dalka oo hagaag weli wareega wararka ayaa saaxiibayaal dhegaysanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta khudbad ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuusan diidanin in etoobiya ay hesho bad isaga oo shuruud ku xidhay qaabka etoobiya ee bad ay kaga heli kadho soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay si qoto dheer kaga hadlay xiisada badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya taasi oo salku ku heyso heshiiskii adis ee somalilan ay la gashay xasan sheekh maxamuud waxa uu shaaca ka qaaday in etoobiya iyo soomaaliya aysan isku haysan in etoobiya ay badda soomaaliya soo gaadho balse waxa uu sheegay inay isku haystaan sidai etoobiya ay badda soomaaliya ay kusoo gaarayso waxaana uu duray qaabka ama wadada ay haatan etoobiya u marayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in eh, wax ka duwan eh, wadada ay haatan hayso etoobiya eh, inay markaasi taallo soomaaliya islamarkaasina keliya loo baahan yahay sida etoobiya ugula macaamilato ugula macaamisho etoobiya iyo sida dowladaha aan badda lahayn ugula macaamilaan dowladaha kale ee gobolka ayuu sheegay in soomaaliya ay dooneyso waa ka madaxweynaha jamhuuriyaddu arrimahaasi ka hadlaya
xasan sheekh maxamuud oo booqasho shaqo ku jiro oslo boqor
waana waqti aada u gaaban cimriga eh, ummadaha marka lagu fiiriyo Eh, maanta dadka soomaaliyeed maqaam kasta iyo meel kastoo ay dunida ka joogaan dad liita oo u hooseeya ma aha wax badani waa naga dhiman yihiin dadaalkeedana waa ku jirnaa laakiin haddana eh, waan waan muuqannaa waanan muuqan doonnaa haddii alla yiraa caalamka guud ahaan muddadaas aan dhibanayn aada iyo aada ayaa naloo garab istaagay haddii ay tahay dhinac walba ee ummad dhibaataysan ay dhibaatada sidii ay uga bixi lahayd aada iyo aada ayaa muxuu ah naloo garab istaagay annaguna waxaan haatan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno sidii caalamka aan ugu soo biirin lahayn wixii annaga dhinaceenna waajib ka ah haddii ay tahay wanaagga iyo khayraadka iyo maxaan ku rahdaa barwaaqada aan leenahay iyo hadday tahay firfircoonida dadkeenna iyo hadday tahay codkeenna oo aan ku kabno waxa saxda ah aanan ku diidno wa- Eh, maadaama shirkani bahda waxbarashada eh, bariga afrika iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed ay aada u soo qabanqaabiyeen gaar ahaan midowda jaamacadaha soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo waddo dheer yaa la soo maray berihii annagu aan ka mid ahaynay meesha maanta la jooga lama joogin aada iyo aada ayaa horumar loo sameeyey dad badan oo soo adkaystay in iskuul la furo kadibna in jaamacad la furo kadibna jaamacaddii maana darajo digrii koowaad maana digrii labaad iyo mid saddexaad in la qaato ka shaqeeyey oo meesha fadhiyaay aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin wayna soo dadaaleen waan ku ammaanayaa qabanqaabadan faraha badanna iyo quruxda badan ee ay soo abaabuleen midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyo dadka la ah bahwadaagta ee ka soo shaqeeyey iyo kuwa shirka sponsor garey ama maalgeliyey waa ku mahadsan yihiin soomaaliya kaalinteeda bariga afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay profesor Ridal ka hadlay mid ka mida uu uu ku dhawaaqay fursado ayaa soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay ee, dadka ee, bariga afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin soomaaliya meel ayay joogtaa maanta ay aada iyo aada uga fiican tahay meesh- meelihii ay joogi jirtay sanadihii lasoo dhaafay laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn karaa dadka soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka soomaaliyeedna kuma filla keligood sidaas daraaddeed waxaan aada iyo aada u dhiirigelinaynaa ganacsatada ee, bariga afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira soomaaliya ee aanay taariikhdii shalay soomaaliya waa meel dhib badan waa meel culays ka jiro waa meel amni darra ka jirto waa meel saas ka jirtahay shalay inaanay la noolaan ee soomaaliyada maanta ee horu martay ee amnigeeda meesha uu joogo meel aada iyo aada uga sarrayso sii marayso soomaaliyada maanta ee adduunyadu ay ku qanacday in ay ka jirto dowlad mas-uul ah iyo dad mas-uul ah ay leedahay ku aaminay waxyaabihii shalay lagu aamini waayey oo dhan dib ugu soo celiyey ee ka qaaday caqabadihii hortaagnaay oo dhan si ummadda iyo dalkani hore ugu socoto haddii ay ahayd cunaqabatayntii oo la yidhi waa dal mas-uul oo lagu hadlayn karo hubka khatarta ku ah adduunka maanta waana loo qiray waana nalagu aaminay ilaahay idinkiis waanan ka soo baxaynaa dowladda soomaaliyana way dhistay hay-adihii ilaali lahaa daba soco lahaa in aanu dadka soomaalidana khatar ku noqonin dariskeenana aanu khatar ku noqonin daymanana lugaha waa nalaga cafiyey inaan dhaqaale ahaan iyo muxaanku rahday economic governancegeena inuu sidii hore usoo dhaamo oo aan soo kordhayno oo aan horumarayno ayaa loo arkay ayadana nalagu aaminay east africa community ama bulshadan bariga africa inaan ku biirnaayo ma sahladayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan ee sida aan mujtamacaan naga horeeyey ee meesha ku midoobay ee toddobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno o dhan ayaa la qiimeeyey waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambayntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan united nations security council inaan member ka noqono arrintaasi dowladda soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh boqol iyo toddobaatan iyo jarjarkii wadan ee united nationka fadhiya oo u codeeyay soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaraddii africa ururka midowda africa ee soomaaliya asne u magacowday in ay uga saddexda wadan ee afrika matashahay inay uga mid noqoto africa ay ku matasha ayagana aqbalay oo nagu burmoodgareeyey naguna ka garab istaagay noona doortay ayaa mahad leh ayagana waxaa sidoo kale mahad leh waddamadii rabay hankaas oo ku jiray ee soomaaliya rabta markii la yiri la noqday hankoodii oo yidhi okay haddii soomaaliya ay rabto ayadaan siinayna waa uga hadlay oo aanan nagula tartamin ee arrintaan ayadana mahad ballaaran ayay leeyihin waxaasoo dhan isku soo xoori waxa ay tilmaamaysaa in kalsoonida caalamka ama qaaraddeenna ama gobolkeenna uu nagu qabo in ay soo kordhayso maalin walba maalinta ka dambeysa ay soo fiicnaanayso oo meel caadi ay soo gaarayso soomaaliyana ay soo istaagayso meesha uu caalamku taagan yahay waddamada dhan meesha ay taagan yihiin caalamka ay soo istaagayso wixii dal dunida ka tirsan lagu aaminay iyo sidii loola dhaqmayna soomaaliya in loola dhaqmayo oo dal caadi ay tahay bas waxaan rabaa halkaan inaan uga baaqo dadka soomaaliyeed waa inay maadaama caalamkii uu ku kalsoonaaday ayaga ayaguna waa inay isku kalsoonaadaan waxaan leeyahay kuwa maalin walba ka hadla qiyaamaha the doomsday people khiyaamihii inuu dhacay balaayo inta kasoo butaacday xagga balaayo kale kasoo degtay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay wax badan ha dhegaysanina waa dad shalay iyo dhibaatadii iyo xumaantii shalay la nool ka baqaya nabadda iyo horumarka iyo karaamada ummadda usoo saa-idaysa ka baqaya ee doonaya meeshii shalay la joogay xumaantii la xumaantiia la yaqiinay in lagu nagaado ee aan doonayn inay u sahal tagaan wanaagga iyoiyo muxuu ahay banka cusub ee la degayo inay qayb ka degaan aanan ogolayn waayo ama ka baqayo oo ay dhibayso bariga africa sida loo sheegay dad ballaaran oo atlantic ocean ilaa indian ocean isku soo xidho waayo sideed waddan waayo sideeddaas waddan saddex waddan oo ka mid ah ayaa ah wadamada xeebaha leh ee badda ku yaal soomaaliya kenya iyo tanzania d r c da dabcan in yar oo kooban ayay badda atlantiga ayay ka gashaa Eh, shanta wadan ama afarta wadan ee soo hartay bad ma laha dhibaato bad la-aanna ma qabaan li-anna badaheenna ayay wax ku leeyihiin badaheenna ayay access ku leeyihiin sida haddaba bad- tanzania iyo kenya ay wadamo badan oo suuqan ku jiraay ay access ugu leeyihin waxaan rabaa inaan inta isku daro baryahan dambe wadankan dariska annaga etoobiya aada ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaari waxaana rabnaa inay usoo gaarto sida uganda ay xeebta kenya usoo gaarto sida burundi iyo ruwa- iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzania sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan warkaas waxaan filayaa aada inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra- ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda etoobiya ee aan dariska nahay shacabka etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed darisaan nahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaan nahay berrina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aanay si aan jirin wax loogu sheego waan diidannahay waxaanan gaarsiinaynaa fariintaas soomaaliya in aanay mushkilo qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelayn wax soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna ma horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso adduunyadu xeeraray leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahmi weynay matalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuraynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waa taan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynane maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dhib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaya waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda soomaaliyeed la mucaamilaan maadaama walaalaha soomaaliya ay mucaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax problema oo ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo isu sii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag wanaag wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay mar kale waan ka mahad celinaa da- soo qabanqaabayaashii iyo ka soo qaybgalayaasha iyo diblomaasiyiinta soomaaliya jooga ee ayagana waqtigooda qaaliga soo siiyey aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simigaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryada telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaay islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhamaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
caam ahaan bulshadaynay culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uur ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaaninta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagna waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagna xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsi haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiyaano iyo camar weyne
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xermooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guule
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhowi tan iyo kulanti dambo nabadgelyo